magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay doorashada hogaanka midowda iskuulada kismaayo doorashada ayaa waxaa ku tartamay saddex murashax oo kale ah maxamed cabdinaasir aljeeriya maxamed jaamac cabdiraxmaan iyo axmed sheikh iyadoona wareegii u dambeeyey uu ku guuleystay maxamed cabdinaasir aljeeriya gudoomiyihii hore ee midowda ardayda kismaayo ahna gudoomiyaha guddiga doorashada axmed khaliif ayaa ka waramaya sida loo kala helay codadka waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada inoo soo baxday doorashadeena ka soo baxday maxamed sheekh musharax maxamed sheekh baan ku hormariyaa wuxuu helay shan cod maxamed sheekh wuxuu helay shan cod musharaxa labaad mu- maxamed jaamaca wuxuu helay labaatan iyo kow cod kow kow cod wuxuu helay labaatan iyo kow cod maxamed aljeeriya wuxuu helay konton iyo laba cod
qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay ayaa bogaadiyey aad iyo aad ugu faraxsannahay dhammaantiin waan kusoo dhaweynaynaa jaamacadda kismaayo si gaara waxaan eh, ugu faraxsannahay guddoomiye axmed khaliif oo markii la dooranayay gaar ahaan shakhsiyan anigu aan ka shaqaynayay doorashadaas oo tiimka jaamacadda waagaas dhiganaya aan ka mid ahaa haddana tiimka jaamacadda een, ka mid ah ayaan hadda ku faraxsanahay inaan ka shaqaynayo barnaamijkaas Een, guddoomiye axmed si fiican aan iskula shaqaynay labadii sane ee meesha joogay Een, haddana wuxuu ka tirsan yahay ardayda jaamacadda dhigata ee kusoo biirtay sanadkan dhammaan sidoo kale idinkana waxaan idin rajeynaynaa inaad jaamacadda kusoo biirtaan jaamacadda waan idinku soo dhaweynaynaa taariikhiyan shirkadda hormuud telecom oon hadda afkeeda ku hadlayo daa'ima way ka shaqeybeli jirtay goobjoogna waa u ahaan jirtay doorashooyinka ardada dugsiyada sare ee degmada kismaayo dhowr qof mas-uul ayaa ku kala wareegay intaan anu aan meeshan joogay goobjoog baanu ahaan jirnay qayb baanu ka ahaan jirnay waanu ku faraxsannahay inaanu qayb ka ahaano bahda waxbarashadana shirkaddu xiriir gooniha kala dhexeeya waana isku xidhan yihiin inta badan waxaan filayaa ardada maanta meesha fadhida waa secondary-ga u badan sooma kulli waa dus- dugsiga sare goobahoodan ku booqanay intooda badan waxaan filayaa inaan is aragnay waa dhaweyto ama aniga ama dad kale u galay shirkaddu iyadoo iskuullada laftirkooda booqanaysay oo xogta cusub la wadaagaysay maantana markaa kheyaaray aad baan inagu bogaadinaynaa sida iniga oo heerkii dugsigii sare soo maray leefalkaas aad ugu sii tababaraneysaan doorashooyinka gudoomiyaha cusub ee midowda ardayda ee iskuullada kismaayo maxamed cabdinaasir aljeeriya ayaa sheegay inuu si cadaalad u hogaamin doono ardayda Maanta waxaa si quruxda noogu soo noogu qabsoomay ee, doorashadii ee, ururka ardayda degmada Kismaayo soo qurux badan ku soo gabagabowday ilaahay baa guusha nagu raaciyey waxaan u mahadcelinayaa ee, intii noo codaysay inta noo codaynin ee, waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin waan iga mahadcelinayaa ee, abaalkii waan gudi doonaa hadduu allaydno aad iyo aad baa mahadsantihiin si kastaba gudoomiyaha la doortay ayaa waxaa horyaala shaqooyin adag oo ay ugu horeyso isku xirka ardayda iskuullada kismaayo iyo ka warqabka baahidooda waxbarasho